أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladaha masar iyo eritrea ayaa kala seexday heshiis ka dhan ah dowladda xabashada etoobiya weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dibadbaxyo xooggan ayaa gelgelay magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya kadib markii uu sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka la kala siisto sarkaal ka soo goostay murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan xilli ay isa soo tirayaan saraakiisha iyo askarta toobadkeenayaasha ee ku soo qulqulaya wilaayaadka islaamiga ah kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha degaa wilaayada gedo ayaa ku soo gabagaboobay wilaayadaasi ardayda amacadka taajul waqaare ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada islaamiga bokool waxaa sidoo kale warkeena ku maqli doontaan xalqadii shan iyo tobanaad warbixino ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labada bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladaha masar iyo eritrea ayaa kala seexday heshiis ka dhan ah dowladda xabshida etoobiya walaalka faysal mahad soomaaliya ayaa warbixinta warkan haya heshiiskan ay kala saxiixdeen dowladaha masar iyo elitereya ayaa xoojinaya iskaashigooda badda cas gaar ahaan dhinacyada dekedaha gaadiidka iyo amniga xilli etoobiya ay xusulduub ugu jirto damaceeda badraadiska ah heshiisyadan labada dal ay qalinka ku duugeen waxaa ka mid ah isku xirka dekadaha ay gacanta ku hayaan iyo maraakiibta isaga kala gooshta badda cas waxaa kale oo ay isla meeldhigeen in dowladda masar ay eritareya ka taageerto horumarinta dekadaha gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha waxay sidoo kale ka wada hadleen ammaanka badda cas iyagoo sheegay in amniga badda ay mas-uul ka yihiin dalalka ku teedsan xeebaha islamarkaana aysan ogolaan faragelin shisheeye wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa tibaaxay in waddan kasta oo badda cas ku yaalla ay mas-uuliyad ka saaran tahay inuu xaqiijiyo ammaanka xeebihiisa masar ayaa isku dayeysa inay etoobiya cadaadis ku saarto dhinaca badda maadaama uu weli cakiran yahay khilaafka xooggan ee ka dhashay biyaha webiga niil ee u dhexeeya labada dhinac heshiiskan elitereya iyo masar ayaa ku soo aadaya xilli etoobiya ay sare u qaaday damaceeda guracan ee badraadiska ah kaas oo ay ka dhigtay ajando qaran oo aan laga gudbi karin mahadsanid faysal weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ayaa madaafiic ku garaacay xerada maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka muwaarag waxayna madaafiicdaasi ku dhaceen gudaha xeradaasi sidoo kale wilaayada shabeellada hoose qarax ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada janaali ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiina hal askari ayaa ku dhaawacmay dibadbaxyo xooggan ayaa gelgelay magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya kadib markii sare ukac uu ku yimid qiimaha shidaalka la kala siisto haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka marwaan maxmed isku soo baxyo aad u ballaaran ayaa shalay ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya halkaas oo dadku cabasho ka muujiyeen sicirka shidaalka oo aad u saramaray gudaha dalkaasi kumanaan qof oo cadhaysan ayaa xirtay waddooyinka ugu muhiimsan qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda nairobi halkaas oo dadku ku muujiyeen diidmadooda ku aadan korarka qiimaha shidaalka isku soo baxyada ayaa yimid markii gaadiileyda dalkaasi ay shaqojoojin rasmi ah ku dhawaaqeen sheegayna inaysan goyn karin qiimaha shidaalka waxay taasi keentay in gebi ahaanba joogsadaan isku socodka gaadiidka ee gobollada dalkaasi mudaharaadka shalay ka dhacay nairobi waxa uu isku bedelay iskudhac toos ah oo dhex maray dibadbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka dadka isku soo baxyada sameeyey ayaa la arkayay iyagoo taayeero gubaya sidoo kalena burburinaya oo dab qabadsiinaya gaari dadweyne isku soo baxyada ka dhacay magaalooyinka qaar waxaa lasoo warinayaa dad si toos ah loo toogtay magaalada nakuru oo kale ugu yaraan hal qof in la toogtay ayaa lasoo wariyey halka magaalada nigeeri la ballaqaystay suuqyo waaweyn kenya waxay ka mid tahay dalalka ay tuugadu ka faa'iidaystaan isku soo baxyada kaamiradaha ayaa soo bandhigaya goobo ganacsi oo si toos ah loo boobayo iyo shakhsiyaad la baaranayo mahadsanid marwaan sarkaal ka soo goostay murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan xilli ay soo korortay saraakiisha iyo askarta toobadkeenayaasha ee isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah sida uu ku warramayo saadaq muumin degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa lagu soo bandhigay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kaasi oo ay darajadiisu ahayd saddex xidig leh waxaana askarigan taa'ibka ah lagu magacaabaa ibraahim uulow nuur sargaalkan ayaa si gaar ah kaga tirsanaa qaybta murtadiinta isku magacaaba gorgor waxaana uu sargaalkan ka soo howlgalay gobollada mudug galgaduud hiiraan shabeellada hoose iyo gobolka banaadir waxa uu tababar toddoba bilood ah ku soo qaatay dalka turkiga ibraahim uulow nuur oo markii towxiidka loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xusay in uusan dib ugu noqon doonin murtadiinta haddana uu diyaar u yahay in uu u shaqaysto adduunkiisa iyo aakhiradiisa magacayga ibraahim uulaw nuur ee ka tirsanaa ciidamada gorgor ee khaasatan ururka saddexaad ee kasoo shaqeeyey gobolada shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan iyo galguduud iyo mudug iyo banaadir oo musalligiis ahaa waxaan tababar ku soo qaatay xerada turkisom iyo ilaa iyo wadanka dibadiisa turkiga toddoba bilood celcelis ilaa celcelis toddoba bilood macnaha saddex bilood soomaaliya iyo saddex bilood iyo shan iyo toban habeen oo turkiga ah waxaa dib liigu soo celiyey muqdisho waa kaa kadib on sida askari laga rabayo oo gobolada on sida nin awaamiir qaato oo meel walba loo diro oo shaqeeyaan ahaa waxaa badan yihiin waa badan yihiin shabeellada hoose oo kale dagaalo waa jireen sida hiiraan oo kale dagaalo waa jireen haa goobaha deegaanada bacda oo kale degmada awdhigloo kale waa badan yihiin dagaalada saa'id wallahi wax badan labada kun iyo sagaal iyo tobanka dhammaadkeygii aan soo galay darajo saas hadda ma jirtay saddex aliflo sida leegu sheega dablo waa ka gudbay anqaanada dablaha waa ka gudbay saddex aliflaan ahaa saddex aliflaha waxaa waaye waa dabashaal waayo shaqooyinka hoose aa loo dhiibaa wax looga maarmi waayo oo aas-aasiga macnaha ciidanka oo kaleenta xilimeesha cunada lagu karnaa oo kaleenta uu kala hagoo kale iyo waxyaabo badan oo saas saas aan saaid ahayn baa loo dhiibaa haa haa haa deegaanada hadda deegaanada bacdoo kaleenta miinooyin waa jireen miinada iyo hoobiyaha ugu daran wax laga baqdo macnaha miinada iyo hoobiyaha saaid wallaahi qaraxaas wax ka daran inuu jiro umalay maani meeshuu qarax ku yimaadaba miina ha ahaado mid macnaha artificial iyo mid original iyo waxay aanaysa ahaataq miino miino waxawaaye waxawaaye mitulfaja oo mogtahay xamlada dagaalka waxyaabaha oo macnaha waxay ka mid tahay dadka saaid ay kaga baqdaan wallaahi howlgal oo mubaarag oo kaleenta deegaanka mubaarag lagu wajahnayo kale oo khasaare in nole in nagu filan aan lasoo noqonin waa jirtaa oo saddex nin miina ay ku dhimatay oo is wax bada dhicin ilaa waaga oo sargaalka hadba dan iyo hellakama laha sargaal muhiimadda ma jaxaan jaxay muhiimadda waxa dismoraalka ama niijabaya ciidanka hadba goobta joogale waa moogay sargaal kuma dhalin kuma soo korin kuma barbaarin waxaa gasho iyo waxaa guddo uma soo warna asaga ase waxba kama gelin just ninkii dhinta forceska awoodoo ka haray bas asaa isku dhintay maalintaasaa ugu dambayso ciidanka dib hataa la iskuguma soo noqdo haa boqolkiiba boqol tawaabaan ahay ilaahan u toobad keenay awalan waxaan rabaa inaan macnaha shantayda salaadood taamkeeda ku dukado oo ilaahay aan raaligeliyo oon qof bilaadan aan raaligelin haddii aan soo ugu soo tagay xornimo inaan ku helo oon meel walba soomaaliya sideed iyo toban gobol soomaaliya aan tegi karo wilaayaadka islaamiga ah waxaa si xiriir ah u soo gaara xubnaha toobadkeenayaasha ah ee ka soo baxa safka cadowga allahna uu ku soo biiriyey safka muslimiinta mahadsanid saadaq kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaana ka mid ah wilaayadaasi cazaam carafaad ayaa ahaya warbixinta warkan kulankan oo ahaa mid wadatashi ah waxa uu ka dhacay deegaanka shanqalow oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga gedo waxauna u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilayada odayaashii waxgaradka iyo culimmada deegaanka kulankan intuu socday ayaa waxaa looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin garab istaagga iyo difaacadda shareecada islaamka horumarinta waxbarashada iyo karuqaadida deegaanka iyo qodobo kale oo fara badan intuu socday kulankan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay odayaashii waxgaradka deegaanka shanqalow iyagoona ka hadlay kulanka iyo waxyaabihii looga hadlayey marka kulanka may ka saabsanayay horumarka diimeed iyo horumarka may laraa arrimaha bulshada iyo ku saabsanaa may kumadaha ayagoo la lakuwada hadlay sidii dadka oo may laraayo banaamo umbahay sida murtadiinta oo kale ka beeri si laankunaga fadi lankastaba lanka ehelshay onhiga in lan hoos gala saas hakanagada koran murtadiinta hakukubaha koran muslimintan hakaka beeri koran diinsha iyo maylaraa cirsi iyo inaftiyono saasya ku badbaadi kor qodobkaas saasya laku eri qodobka kale oo horumarku kumid ahay isbitaalka oo may la ummadda muslimiinta ee ambaahanta may la arey ha isku kaashideen walaayada iyo may la raay deegaanka reer shanqolow dadka degan muslimiinta ay isku kaashideen yaa la ari walaayadana dhanya qaadati muslimiintana dhanya ku qaadade kulan kongmay buu ahaa kulan guuleed yow kulan diimad yow kulan muwaafaq yow ee, sida laka taladay ee, may halshee la deeray ee, barnaamijka horumarka diimad ama daleed ama walbarasho taas walka dardaarami horumarka dhaganka may laka tilmaamay ini biyo la hela ini wada la hela ee, taas horumarka dhagameed yaa laka tilmaamay tankal horumarka diimad ini may la raay kitaabka alla iyo sunnada rasuulka la barada ee, culummada warshe la dhegansada taasna taas iyo laka balami tankalmayba laka balamay ee, walaayada iyo muslimiinta deegaanka shongolow isla gaadeenaa shaksa kasta oo muslum eh oo warkaanoba dheegaaw ini jinnada linkaweera ini linkaweera ee, ilaahay diinshay linkaweera walla row gaalnimo iyo ridinimo la row ee umato linkudiga laka buraariji luku ballangaada shaksigii koyna abnijay oo sugan amaanshay oo sugan luku ballangaado hatortiyaana dheedi sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay ugaas xasan aadan ugaaska guud ee beesha laysaan isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan maylis la qaaday in macnaha ee, gaalada iyo fasahaadka iyo dulmiga iyo gardarada iyo dhibkay wadda macnaha laku bernagada in macnaha ee, muslimiinta la garabsiiyo oo islaamka maciyeelanaado oo la garabsiiyo Ee, tan kale lamaad in la horumariyo macnaha deegaanka haddii hagbiyata haddii hagdiinadata haddii hag waxbarashata haddii macnaha hag caafimaadata ayuu noocin deegaanka la horumariy ee wal isla qaadi arrintaasi dadka macnaha geedka macnaha shilimaad yar intay dooradaan macnaha gaalnimo ka dhihayaan may lanaa macnaha diinkaasi inka filan dalkaasi inka filan ee xurnimadin iyoona heyow macnaha muslimiintaasi inka filan ee gaalada bira- bira bira ku qaadada ee hakunagada ilaahay ku obsada ilaahay subxaana wataala antobashaana lankiniidis ka haayoon xikubahoy in geedka macnaha cize iyo sharaf ilaahay subxaana watacaala leh haaye ama lanki gaala anseeda mase gaala raac anseeda in ilaahay subxaana watacaala usa dullaayow ilaahay subxaana watacaalana usa macnaha inshagada xoojiyow oo dhibaateyow marka ee maylana marka in la hakuo nagada oo islaamka jilhanagada islaamka samara insha khair iyo faiidle gabagabada kulankan wadatashiga ah waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona madasha kulanka ka jeediyey kelimaad kala duwan waxaa ugu horeeyo waa ana dardaarmaya walaalayaal taqwalay subxaana wa tacaala fi siri waalcalan alle subxaana wa tacaala inaanu ka baqno meel kastoon joogno iyo zaman kastoon joogno khaasatan wakhtiga hadda aanu marayno waa wakhti adag oo ummaddii waxaa weeyaan dastuur ilxaadi ah iyo diin la'aan iyo waxaa weeyaan dimuqraadiyad kala duwan ummaddii waxaa weeyaan lagu ilxaaxinayo diinkeedina la gadanayo dalkeedina la iibsanayo xirdigooda iyo sharafkoodana lagu cayaarayo maadaama wakhtiga aanu marayno in ilaahi subxaana wa tacaala aanu ka baqno is-ilaalinno diinkeennana waxaa weeyaan in badan aan ilaashanno waan dadaarmi laheen waxaa kaloo dadaarmayn walaalayaal maadaama aanu nahay dad madluumiin ah oo la dulmiyey oo maanta waxaa weeyaan intaasoo dhibaata ay ku dhacayso bal inaan annaga waxaa weeyaan kor isu qaadno dareenna neh waxaanu lagu haystay inay tahay diin waxaanu leenahay walaalayaal maanta fadhi ma yeelo waa inaad halgankii soo celisaan waa inaad raayaadka qaadaan waa ilaahay diinkii subxaana wa tacaala inaad u nusraysaan jihaadku ummadda way ku cisiwdaa jihaadku sharafteenna ku jiro aakhiriya adduunya intaba waxaan idinku baaqaynaa insha allahu tacaala inaad jihaadaan kulankan wadatashiga u dhexeeyey odayaasha waxgaradka deegaanka shanqolow iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ayaa qayb ka ah kulamada istabajooga ah sida dardarta looga socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo kaasoo looga arrinsanayo horumarinta bulshada iyo jihaadka ka socda bariga afrika waad mahadsantahay cazaam ardayda macadka taajul waqaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka el ansaar ee wilaayada islaamiga bokool faahfaahinta warkan waxaa eegaya cabdiqaani maxmed ardayda machadka taajul waqaar oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee bakool gaar ahaan xaruntiisa magaalada ceel ansaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday masjidka jaamica ee magaaladaasi ardayda ayaa u gudbayey fatradii labaad ee waxbarashada machadka iyagoo soo dhammaystay shan iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka ugu horeyn munaasabadda waxaa kelimad qiimo badan oo ku saabsan fadliga qur-aanka ka jeediyey sheekh bashiir oo ka mid ah culimada wilaayada islaamiga ah ee bokool ee walaalayaal qur-aanka ilaahay walkufadli badan ma erago sharaf iyo karaamo iyo wanaag ma inkifalana qur-aanka useeye kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaam ku fadli badan ma leh kalaam la to'ena ma leh walandhaka mawna ma jaraan ilaahay qur'aan sheymere madikwadalah erantiyeedee ina aladiina yatluuna kitaab allah wa aqaamuu salaah wa anfaquu mima razaqnaahum sira wacalaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur liyuwafiyahum ujuurahum wayaziidahum min fadlih innahu gafuurun shakuur walaalayaal taas meeta aayaddaasay tusiyahayte qur-aanka la akhriya fadliga ley qur-aanka la akhri ajarkala ku helow rasuulka sal allahu calayh wasalam meeray iqra'u lqur'aana fainnahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih rawaahu muslim rasuulka meeray salawaatullaahi wasalaamun calayhi qur'aanka akhyeerinabaga maalinta qiyaama qur'aankiya kooye usoon ergooyow qur'aanka dadki helshihay dadki akhriyi jari kadhaga ma jari iyo rasuulka meeray maalinta qiyaam aan akhriyaaroyeh inshafaace intaasi kadib waxaa goobta bandhig cilmiyeed cajiib ah ku soo bandhigay ardayda machadka taajul waqaar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الحمد لله الذي قد أدبا من العباد من يشاء وقربا الحمد لله الذي قد أدبا من العباد من يشاء وقربا ثم الصلاة مع سلام كالدرار على من اصطفى الإله من مضار ثم الصلاة مع سلام كالدرار على من اصطفى الإله من مضار بحمد ربي أبدأ المنيرا ثم الصلاة وسلام سيرا بحمد ربي أبدأ المنيرا ثم الصلاة والسلام سيرا على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه مفرد على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه مفرد dhankooda waalidiinta oo xafladda goobjoog ahaa ayaa bawaadiyey dadaalka macalimiinta iyagoo bacdallaahi u mahad celiyey mujaahidiinta khayray kolleyba dareemadaana geekayaad iyadaan dhisanta alxamdulilah ilaahaweynagii wal hurtaanan jarna hata jersay ilaahagaas aan mahadnaqaan dhallinyara dhuraansilan baradoo hurtiin ma jaran muddo haddaana kanagada tuman i siyeedsena mise labaatun say taqriiban meelle ah gabalkan ilaahay ilaahay gaashayba waa iska luusaay ilaahay ka mahadsan hata geeke hibid camiranga hawaalana galohay hibidka walkala malka amiraw walkala malka sharahaw ilaahay diinshay sidaatiisan raasan dhuraankan alka raajiree waqtigaas ilankii gorodayna sidii saha eman gorodan labaatun isiyeedka haraf meelolehas kulu bahayan hati labaatun isiyeedki saho harafa la qiibiyey haan afrangaha ku bahayan haan faruuraha ku bahayan haan dhuungaha ku bahayan wahyaalkaas lasigley walnahana rajarime walay hortaan hajarina meh ilaahay bilo isinsin nasiibi ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday ardayda maynin dhammana qiybtii ardayda wada sugaayeen nisroorbaxagina nisroorbahi lama arday tum ishanta kumadee boqolkiiba boqol yaa shaane mayshalayina lamadaas arday xasan cadow isxaaq boqolkiiba boqol yaa shaane silinka targal yaa shaaniyu walba maliingorima jar mulaaxadee ardayga lamaadmay waa cabdulcasiis ibraahim xasan isuna boqolkiiba boqol iyo shaani kaalanta lamaad i kaalanta saddexaad lama ardaya shalgaleen kabakan ka kala lahaay sadan jar ardayga kaalanta lamaad ka jarmay waa ahaa jacfar isxaaq cadow isuna boqolkiiba sagaalun isiyeeda sheegay dadkan may ku kor jiraana lama boonda ardayga kaalanta saddexaad galimay waa ahaa muscab cabdulaahi cabdi isuna boqolkiiba sagaalun iyo todoba yeesheen sida buundi dadkaas ku hor jiraan lanka hortiisana buundadoo ku horeeyay wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa ka howlgala macaahid waxbarasho oo kala duwan machadka taajul waqaar oo xarumo dhowr ah ku leh wilaayada ayaa noqonaya kuwa ugu firfircoon maadaama lagu daraaseeyo kalaamka alleh tasxiixiisana la iska saxo iminkii haatan waxaad kusoo dhawaataan xalqadii shan iyo tobanaad warbixino cinwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa soo diyaariyey islamarkaana halkan ka soo jeedinaya deegaanka fiidow ee dhaca duleedka degmada jowhar ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxa uu ka mid yahay deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ee hoos harsanaya harka shareecada raxmaanka deegaankan waxaa laga wadaa howlihii caadiga ahaa ee ka socon jiray degmooyinka jowhar iyo jalalaqsi ee wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo shabeellada dhexe halkaasoo ay haystaan silibiyiinta burundi maleeshiyaadka hiil gaalo iyo kuwa xasan garguurte deegaankan fiido waxa uu ka mid yahay goobihii laga diiwaan geliyey dhibaatooyinka cadowtooyo ee ay u geysteen maleeshiyaadka murtadiinta iyo sidoo kale silibiyiinta maraykanka waxaana deegaankan marar badan soo weeraray maleeshiyaad kalakaan ahaa oo kor ay ka taageerayaan ciidamada silibiyiinta maraykanka halkaasoo ay ku duqeeyeen dad rayid ah kuna dhaawaceen sidoo kale waxay ku boobeen hantida bulshada deegaanka xaafadda quracley ee ka tirsan deegaaweynaha fiidow waxay diyaaradaha dowladda silibeedda ah ee maraykanka ku duqeeyeen carruur dugsiley ah oo ku sugnaa goob barxad ah oo ay isugu yimaadeen duqeyntaasoo si ku talagal ah loogu beegsaday carruurtaas dadkii u gurmaday carruurtaas waxyeellada soo gaartay waxna ka soo qaaday shuhadadii carruurtaas oo ii warramay ayaa waxa ay ii sheegeen in diyaaradaha cadowga ay madaafiic dhowr ah ku soo tuureen deegaanka gaar ahaan weliba halkan ay ku sugnaayeen carruurta
ciyaal yar yar ah oo cunuga ugu weyn maaragtay uu yahay labaiyo toban jir uu yahay kan ugu yarna uu yahay siddeed jir ayaa meeshaas ku shahiiday kolleyba gantaal meeluu ka imaad aan aqoonin ayaa ku dhacay goob jooga ayaan ka mid ahaa maalinkaas isla maalinkaas weliba waxaan ka soo tegey adiga muddo adiga hal saac ka hor aan ka soo tegey meesha meesha waxaa ku shahiiday rag maaragtay dhallinyaro ah oo ciyaal yar yar ah oo meesha uu soo xunkun tegey oo maaragtay meesha waxay ahayd meel maaragtay kitaabka ilaahay maaragtay lagu xukumo halkaasi waxaa ka dhacay maaragtay musiibo gantaal la soo riday oo meel laga soo riday aan aqoonin ayaa ciyaalkaas ay ku shiideen dadkii qaaday oo wax ka duuga ayaan ka mid ahaa maaragtay waxaan ka baxay deegaanka maaragtay fiidow deegaanka quracley ayaa kiisha maaragtay ay meesha ay hoos tagtaa raggii halkaas joogay toddobadaasaa maaragtay ku shahiiday toddoba cunugay ahaayeen ilaahay subxaanahu watacaala shahaadadooda waxaan ugu baryaynaa ilaahay subxaanahu wataala inuu ka aqbalo dhacdadaas dhacdo oo xanuun badan ay ahayd dhacdo goobjoog aan ahaa ayay ahayd macalinka haddaan ahay marka saasay wax u jiraan xaaladihii looga xanuunka badnaa oo xamladii intii socotay ahayd weliba weliba gantaalka soo dhacay jahada uu ka soo dhacay iyo qaabka u dhacay iyo qaabka maaragtay ciyaalka uu galay intaba waa wada arkayni waa wada daawanayni dadkii wax ka qaadan ka mid ahaa waa dhacdo oo deegaanka fiidow iyo maaragtay deegaanada deriska la ah maaragtay dhacda oo saamayn muhiima dhacdo oo maaragtay anigoo ka socda idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa booqasho ku tegay deegaanka si aan bulshada ku dhaqan fiidow oga xog waraysto dhibaatooyinka cadowga uu u geystay deegaanka iyo sida haatan ay xaaladdu tahay waa kuwan qaar ka mida ganacsatada oo iiga warramaya boobka hantiyadeed ee loo geystay goobahooda ganacsiga alxamdulilah ganacsiga hadda waa fiican yahay laakiin balse waxaa jiro xilli oo xamlo ay dhacday adduwaanka laga jabsaday qolo mataqaanaa liila caluusa iga jabsatay marka hanti badanaa iga maqan waa kaa waxay fardhiyeen waxay qaateen waxay qaateen iyo waxay fadhiyeen iskumaday noqotay marka kuwa wax dhacaya ma maleeshiyaadkii xasan gargurta meeshina ha kuwa xasan gargurta waa oo jalaqsa ka yimid oo watay mataa nuur dheeraas watay qoladaas waa waaba kaas albaabka alxami yahay waa soo alxamay intaasay fujiyeen sakatoordi waxay dhan waa qaadeen sakatoor laan soo gaday intay duurka aadeen iyo intaqaanaa intay qaateen waa kala badan yihiin hadda waxyaabahan ii muuqda cusub waa alaab cusub aad ku xirtay alaab cusuban ku xiran soo alxami waa waa jareen buu xirmay
marka maxay ku gooyeen maxabad baa mise awood kale u isticmaaleen awood kale u isticmaaleen muddo un si laa sheegay dadkii jooga anima joogin qoygaasaan jiray dadka say ii sheegeen muddo hal saace ayaa la garaacay gurigaas ay qabta ku haayeen soo guri sakatoore dhagax u ahay aad iyo aad marka hantida markaas kaa bilaqaysteen inteebay gaaraysa lagu qiyaasay adiga haddaan qiyaasay saddex kun iyo toddoba boqol saddex kun iyo shan boqol meeshaan ku qiyaasay deegaanka fiido ayaan khatarsannahay ganacsatada ayaan ka mid ahay maasha allah ganacsigeena wuu wanaagsan yahay dukaanka iyo maqaayadda ii furan in badanoo markii xamladii aheyd ay dhibaatooyin badanna gaareen ay ku ridada dukaamanka naga dhaceen iyo cabitaanadii waxay naga cabeen maasha allah hadda waa ka kabannay maasha allah ayaan waan wanaagsannahay marka ma dhac bay idiin geysteen haa dukaamankay naga dhaceen alaabay naga dhaceen cabitaanay naga dhaceen laakiin hadda alxamdulilah waa ka kabannay adiga ka waran maxaa lagaa dhacay dukaankaaga ma la- ma ma loo dhacay maacuuna ii saarneed maacuunta waa layga dhacay cabitaano badan waa layga cabo kooki iyo faanti iyo waxaas meesha yeel waa la cabay haddana alxamdulilah waa ka soo kabannay waa tahay waxaan ku weydiinayaa een, adiga maqaaxidda adiga iskale soo maa maqaaxidda aniga iskale haa waay adiga caruur maad ka bishaa maasha allah haa hooyadayaan ka biilaa ilmahaygaan ka biilaa reer reer dhaq- reer dhisanaan ka biilaa Waan- waan- maadaama marka een, reer dhan aad ka biisho familkii iyo qaraabadii eh, ka waran dhibaatadeedii bal eh, ma ku saamaysay maasha allah markii hore way i saamaysay laakiin walaalaha mujaahidiinta ay garab istaageen waxay iga hadlaysan ma lahan hadda waa wanaagsannahay walaalaha mujaahidiinta ay garab qabteen ilaah ha barakeeyo ayagaan ku tirsannahay ayagaan hoos joognaa haddana wax naga hadlaysan ma jiraano maasha allah wanaagsannahay Waa tahay. Marka maamulka islaamiga marka een, eh, aad ku hosnooshihiin eh, amniga aad haysataan ka waran maasha allah amni wanaagsanaa haysanaa mujaahidiinta kor allah ka dhiga cadowga allah ka qabto amni fiicana wanaagsanaa haysanaa mujaahidiinta si fiicanaan ula noolnahay waynana wanaajiyaan nabadgelyo ballaarana waa haysanaa sida aad maqlayseen dhegaystayaal waxaa jira qaar ka mid a ganacsatada oo mujaahidiinta soo garab qabteen kadib markii la caawiyey oo loo dhisay mehradahooda ganacsiga ee ay cadowgu biliiliqaysteen inkastoo deegaanka aad moodo mid sameynaya soo kabasho dhaqaale haddana nolosha deegaanka boqolkiiba toddobaatan waxay ku tiirsan tahay beeraha maadaama deegaanka dhulka uu ku yaallo ay tahay hareeraha webiga shabeelle sidoo kale deegaanka ayaa leh maalin suuq oo dad fara badan ay isugu yimaadaan kuwaas oo usoo dukaamaysi taga suuqa magaalada waxaan booqday qaybta ariga si aan usoo ogaado kala iibsiga xoolaha ee maalinkaas ka jira suuqa deegaanka inkastoo xaalad zaxmaha aan ka duldhacay haddana dallaaleyda suuqa sidan ayay wax u kala iibsanayeen wax meeqaa i tiri neefka waxaan ku yidhi lixdan aan ku yidhi aniga lixdan ma rabaa afartan iyo shan doolar iga siisa waa weertaa waxaas aniga waxaas dhaaf dhegayso hal doolar aan kuu dari maasha allah hal doolar aan kuu dari hal doolar war warun ku sheega haye neefka konton igama dhigta makaa maya haye makaa dhigin haye maxaa ku dambe maxaa ku dambe Ya.
isha wuxuu ku dambe nus doolar aan kuu dari wax iga gada war barka War, nus doolar ma aha. Kontonka- kontonka iga dhig maya maya afartii sideed waa adiga maras ba waa kaa gatay nuurkii iyo iftiinkii looga bartay mujaahidiinta ayay mar kale dib uga daareen deegaanka waxaana bilowday dacwada islaamiga waxaa la camiray masaajidda maraakista madaarista qur'aanka kariimka lagu barto ammaanka waxaa had iyo jeer alle iska xil saara ciidanka xisbada ee deegaanka ee maamulka islaamiga ah sidoo kalena waxay dadka faraan wanaagga iyo maxruufka waxayna reebaan xumaanta iyo munkaraadka sidoo kale intii aan magaalada joogay waxyaabaha dib u soo laabtay oo ay dadku iiga sheekeeyeen oo aan soo ogaaday ayaa ka mid a iskuulkii magaalada ku yeelay oo dib u bilaabay howlihiisii waxbarashada kuna howlgalaya qolal aan miisas iyo kuraas toona lahayn kuwaasoo ay burburin u geysteen maleeshiyaadkii dabadhalifyada murtadiinta ee iyaga oo maraykanka kaalmo ka helayay deegaanka dhowr jeer soo weeraray madarasada sidee xamlada u saameysay oo maxaa dhibaato ku dhacay waxaa dhibaato ku dhacay iskuulkii ayay gubeen iskuulkii oo ka intaa sideed qol oo xafiis ayuu ahaa sideed qol ayuu ahaa iskuulka marka iskuulkii ayay mataqaanaa ay gubeen kuraastii iyo macalin ee, mataqaanaa ee, ee, xafiisyadii kullii ayay mataqaanaa iskuulkii ay saameeyeen ay gubeen wixii oo mumtalakaad ahaayoo iskuulka yeelay dhammaan way baabi'een dhammaan way baabi'een dhammaan way baabi'een marka un waxa un kala baxnay un muqararkii oo- oo maktabu tarbiya wa tacliim ahaa mu- muqararkii ayaan kala baxnay intii kale way baabi'iyeen way baabi'iyeen marka iskuul- aad bay ebar uga dhigaan.
aad ay ebar uga dhigaan marka Een, xaaladda maanta waa sidee iskuulkii dib ma usoo noolaaday ah, iskuulkii hadda un waxaan ku dhignaa un eh, waan dhignaa iskuulkii waan wadnaa meel mataqaanaa oo meel kale ayaan ku dhignaa laakiin waxa waaye mataqaanaa xaaladii waan wadnaa laakiin sidii awalkii hore uu u socday oo mataqaanaa siduu dardartii uu u socday mataqaanaa sidii macnaha xogaa hoos baa ugu dhacay waxa waaye iskuulkii ma laha mataqaanaa kuraas ma laha Eh, waxaa ma laha iskuulkii mataqaanaa un muqararkii iyo sa- jeestadii iyo sabuuradii wixii ayaan haysanaa intii kale marka waa un mataqaanaa dadkii deegaanka haddaan un guddigii dadka iskugu yeerin waxaa mataqaanaa un waxay- eh, dhibaato iyo waxaas ayay sheegateen marka un waxaan un eh, wilaayada aan guud ahaan ka codsanaynaa iskuulkaasi mataqaanaa inaan nolo dhiso mataqaanaa iskuulkaasi oo nolo dhiso annagana mataqaanaa macallimiintii aniguna waxbarashadii waxa uu taagannahay ugu dambeyntiina bulsho weynta ku dhaqan deegaanka fiidow ayaa haatan ku hoos nool shareecada raxmaanka hoosteeda iyadoo cadowgii soo weeraray ay ku dulaysan yihiin farumihii lagu jabiyey walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysaneyseen idaacadda islaamiga landlos xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu